salaam kadib waxa weeye waxaanu shirkan u qaranay ay wasaaradda u qabatay dhawaa ka soo yeedhay wadaad ka soo yeedhay kaasoo ka mid ahaa guddoomiyaha ahaa ururka la yidhahdo alamru bilmacruf wanahy can ilmunkar taasoo aanu sugaynay ururku bal waxay ka soo saaraan iyaanu sugaynay dabadeed ururku waxay guddoomiyadeedii waa ka bedeleen way ka bedeleen waxaana lagaga baday waxaas waa weeye wamaa ataakum arasuula fakuduu buu ilaahay wax allaay wixii rasuulku idin keenay qaata wamaa nahaakum canhu fantahuu wuxuu idinka joojiyey ee idinka nahiyeen ka togsada marka waxa weeye waxa ninka sheekhaas wuxuu ku hadlay wuxuu khilaafay rasuulkii buu khilaafay waxa kaloo khilaafay asxaabtii buu khulafadii buu khilaafay waxa kaloo khilaafay asxaabtii buu khilaafay taabiciintii buu khilaafay taabici taabiciintii buu khilaafay wuxuu khilaafay madaahibtii oo dhan buu khilaafay ayuu khilaafay intaasoo dhan waxaanay sheegin buu isagu sheegay waxaana weeye nabigeena wuxuu salawaatullahi wasalaamu calayh alfindatu naa'ima lacana allahu liman yaqadaha fitnadu waa hurudaa buul ninka fitnada hurda toosiya allaha dhacdala buu nebigu yidhi allaha dhacdala buu yidhi markaa wuxuu nabigeenu salawaatullahi wasalaamu calayh wuxuu yidhi wuxuu yidhi calaykum bisunnatii wasunnati khulafaa'i raashidiina bacdi buu yidhi war waxa qabsataan oo qabsataan sunnahayga qabsada buu nebigu yidhi waxa kaloo qabsataan khulafaa raashidiinta sunnahooda sunnahooda qabsada oo markaa iga dambeeya maxaa yeelay nebiga markii uu ka tegay adduunka wax khulafaa khaliifka koowaad wuxuu abubakar buu ahaa khaliifka labaadna wuxuu ahaa cumar sayd cumar buu ahaa khaliifka saddexaadna wuxuu ahaa sayd cusmaan buu ahaa ka afraadna sayd cali buu ahaa wuxuu idhi marka aniga sunnahayga qabsada khulafada sunnaheedana qabsada buu ayna iga dambeeya nebigu wuxuu salawatullahi wasalaamu calayh asxaabii ka nujuum kulamaa iqtadayhim tahdiitu buuri asxaabta waxay la mid tahay buu idhi xidigo xidigtaasoo ninkii xidigtaa ka raacaaba wuu ku nabadgeliyaa buu maxaa yeelay kulligoodhu maanta asxaabta rasuulku caadiliin bay ahayd caadiliin iyay ahaayeen marka waxa weeye waxa weeye ninkan wuxuu ku hadlay waa wax khilaafsan islaamka o dhan khilaafsan weeye maxaa yeelay way xukumeen asxaabtii khaliifkii sayd cumar wuu xukumay waanu qiimeeyey dumarka wuu qiimeeyey dumarkii la dildilay waa xukumay waanu qiimeeyey wuxuu ku dumay ragga badhkii waa xukumay isna xukumay sayida cusmaan baa xukumay isna kontonkaasuu ku qiimeeyey sayid cali baa xukumay kontonkaasuu ku qiimeeyey ku qiimeeyey nebigeed markuu joogayna intaasaa lagu qiimeeyey intii ka dambaysay waxay noqotay intaasoo dhan asxaabta dhan waa isku waafaqeen dhammaan waxay noqotay markaa shay ijmaaca oo ummadda islaamka oo dhan koosatimu noqotay waxay noqotay sheekh diinteeda waxa weeye marka ugu horreysa waxa la raacaya qur-aanka la raacaya marka labaad waxa la raacaya sunnaha nebigaa la raacaya marka saddexaad waa la raacaya ijmaaca ummadda isku raacday baa la raacaya marka saddexaadna qiyaasta la qiyaas baa la yidhahda iyaa la raacaya marka waxa weeye ninkaasi wuxuu khilaafay sunnihii nebiga waa khilaafay wuxuu khilaafay haddii aan kii wuxuu khilaafay kii haddii aan odhanayo qur-aankii buu khilaafay wuxuu khilaafay kii haddii aan odhanayo ijmaaca ummaduu khilaafay intaba wuu khilaafay markuu qofku intaa khilaafo dembi weyn buu jariimo weyn oo yuu diinta islaamka ka galay jariimo weyn oon la wax gala jirin waxaad moodaa jariimadii uu galay ninkii maxamed saad rayax fulan loo jiray jariimadii uu diinta ka galay mid la mid a ayuu galay isagoo raggeedu waa gaasimeeyey buur dhaxalkii ilaahay sheegay waxba kama jiraan jariimo galay ilaahay waxa weeye dadka waxa weeye qof walba xuquuqda diinteeda waxba may dhaafin maa faradnaa fil kitaabi min shayin bilayd kitaabka waxba kumaanaan dhaafin buuri kitaabka ilaahay waxaan ku dhaafnay ma jiro wax walba kitaabka lagu sheegay marka waxa weeye qur-aanku ma sheegin ba waadkaa laga sheega qur-aanku wuxuu buu idhi diyad ha la siiyo buu idhi ehelkeeda ha la siiyo laakiin diyadii caddeeyey rasuulka caddeeyey diyada waxa laga bixinayo ragga laga bixinayo boqol buu ku caddeeyey dumarka waxa laga bixinaya konton buu ku caddeeyey kulafadiina saasay ku camal faleen oy sameeyeen asxaabtii kale saasay sameeyeen taabiciintii saas sameeyeen madaahibahoo dhamina saas sameeyeen weliba lala sinima afartan mahdabood ee xusnul jamaca waskooda waafaqsan yihiin mahdabaha kale ku waafaqsan yihiin wax isaa khilaafsani ma jiro marka waxaanu leenahay wadaadkaas ku dhawaaqay waxa weeye waa isaad diinta gelinayo waa isaadu gelinayo ummadda gelinayo waa khalkhal uu gelinayo ummadda gelinayo waxaanu leenahay ummadda reer soomaaliya dhammaan waxaanu leenahay diinta waa dadku aad buu u yaqaanaa wax la waxa wadaadkaas ku hadlay wax ka jira ma jiro mar haddii laba saddex laba saddex qawlo oo yoo arkay oo yoo been ku qoray oo muctabaray qaarna oo yaqaan riseba intaasuu ummaddii khalqal ku geliyey waxaanu leenahay ka codsanaynaa inaan ka codsanaynaa in wadaadkaas xaq uu leeyahay la mariyo xaq wuxuu u leeyahay la mariyo ee diinta khalqiga geliyey ee nebigii khilaafay ee asxaabtii khilaafay ee haddii la odhanayo jumhuurul culamaa khilaafay ee ijmaacii ummadda khilaafay markaa waxaanu leenahay ninkaa waxa weeye xaq uxudix uu leeyahay gefkaa uu galay waa in lagu qaada oo aan la fudaysanin maxaa yeelay ummaddii khalkhal baa galay ummaddii khalkhal iyaa galay waxaa la moodaya dadka qaar waxay moodayaan waxaanu inay jireen oo culimadu aanay aanay sheegi jirin waxaan wax jiray marxay waa wuxuu isagoo abuurtay caalam islaam oo dhan baa waxar qaba wax caadaa maaha wax soomaali samaysatay maaha waa wax ilaahay sameeyey oo rasuulku sameeyey oo khulafadii samaysay oo caalam islaamka o dham ay tireeyeen oo ijmac lagu yahay ninka ijmaaca diidana ee ijmaaca waxay ummaddu kula diidana islaamnimadiisu halis bay ku jirtaa waxaa laisku hayaa islaamnimadiisa soo ka baxay baa laisku hayaa waxaa la leeyahay ninkaas islaamnimadiisii ma ka baxay diintii islaamka mise kamuu bixin halkaasi taaganta maanta ma ninkan kula meeshii ku qabanaya ninkan meelka ka hadlaya idaacadda kibar ka hadlaya ninkan kula la odhanaya hadalonaya waan ka noqonay annaga shay waan u yeedhnay waanu la hadalnay waan ka noqday walaarkankaa halkii haddana isagu fadhiyo yuri hadduu ta wiilku wiilka ka baqan maayo madaxweynaana ka baqan maayo hadalkiisoo dhan waa tanaaqud waxaa kaaga filan intaasoo gobol masalada waan ka noqday haddana intii masalid mar walba ku noqday intaasaa kaaga filan intaasoo qulaaba kaaga filan nin mas-uuloo kule waan ka noqday hadalkii oo dib ugu noqon maayo haddana saacaddi ku hadlaya haddana saacadda odhan waan ka noqday haddana ku hadlaya waxaanu leenahay wadaadkaas waxaanu leenahay diintii diintii khalkhal buu geliyey ummaddiina khalkhal buu geliyey lamaaniina lamaanigu iska orkeenay ilahay isagoo tilmaamay wuxuu lidakar mitl xadulisiya buuri markuu dhaxalka sheegayey inanku wuxuu leeyahay laba dhedig dheeftood buu leeyahay laba hablood qorgood buu inanku leeyahay maxaa laga dhigay markaa inankii waxaa la siiyey laba qori inantiina maxaa la siiyey qori baa la siiyey markaa marka maxaa yeelay marka kale haddana ilahay wuxuu dhe markhaatiga laba dumar ha laga dhigo iyo nin markay wax waliba ma ay tahay maariyadda joogto laba nin iyo halaga dhiga baa laga yidhi gabadh nin iyo laba dumar halaga dhigo waa markhaatiga hadday gabadh guri markhaati waa furay ay tidhahdo shareecadu ka qaadi mayso waa laba iyo qur-aanka ku sheegay in markhaatiga laga dhigayo dumar waxaa la ilahay yidhi hadday midi loola taga ha xusuusiyo marka waxa weeye ilaahay dadka waa uu simay oo cadaaladeennu waysantay laakiin haddana waxbaa la kala leeyahay marka waxa weeye ninkaas waxa uu ku hadlay waxaanu soomaalida soomaaliya o dhan ka codsanaynaa waxaanu culimmada ka codsanaynaa waxaanu imaamka hadalkiisa aan dhig loo dhigin inaan la qiimaynin maxaa yeelay isagiiba waxaa laga yaabaa inuu inuu isagii halis ku jira maanta diinta uu haystaa maanta halis ku jira mar hadduu rasuulkii khilaafay mar hadduu khulafadii khilaafay mar hadduu asxaabtii khilaafay mar hadduu ijmaacdii khilaafay intaba hadduu khilaafay oo wixii o dhan wada khilaafay dee waxa weye ninkaasu isaga islaamadiisu wuxuu tahay ilahay bay u taalla ilah bay u taalla islaamnimadu ilahay bay u taalla waxaan halkii kaga baxayaa ninkaa waxaan leenahay dhammaan soomaaliya waxaan ka codsanaynaa hadalkiisa inaan la qiimaynin inaan dheg loo dhigin inaan jaraabku sii waxba ka qorin inaan idaacaddu waxba sii daynin ayaanu ka codsanayna dhammaan ka codsanaynaa waxaanu ka codsanaynaa xeerlaanta nafteeda inay tallaaba ka qaadan ka codsanayna ayaan ka codsanayna iyo deeqoda deerbaartu waa inay tallaaba ka qaadan ninka ummaddii khalkhalka geliyey ee waxaa ku samaynaya inaan inaan laga fadhiisanin maxaa yeelay asxaabtu waxa weeye rasuulku waa jiedayhii shareecada ninkii jeeday waa rasuulka ilahay bu ah ilaahay rasuulku wuu soo dhiibay maxaa yeelay ilaahay salaada wuu sheegay sakadana wuu sheegay yaa caddeeyey salaada la tukanayo rasuulkiiba caddeeyey ilahay salaada tukanayo sakada bixiy buuri yaa caddeeyey salaada inta la tukanayo rasuulkiiba inoo caddeeyey ilaahay wuxuu sheegay sakada in la bixiyo wuu sheegay sakada bixiy buu yidhi sakada inta la bixinayo waxaa sheegay rasuulkaa inoo caddeeyo inoo sheegay haddaan rasuulku inoo sheegin oo aanu aayadda fasirin oonu xadiiska rasuulka iyo ayaa qur-aanku was fasiran iyagu intan oo dhan waxa fasiraya rasuulka fasirayay magta waayaa fasiray magta ehelkan halasiya buu ilahay yidhi waxaa dee waxa waxa fasiray rasuulka fasiray inuu ninkuna boqol yahay boqol geel laga bixiyo gabadhana konton laga bixiyo xadiiska rasuulka fasiray marka waxa weeye wixii allaaliya wixii adyaaloonayo shareecada ka hor imanaya qofta waa dambaabay maxaa yeelay ninkan waxaan anigu leeyahay haddii islaamnima usoo noqoto u dambayso allaha soo heeyo haddii islaamnima ku hadhay allaha soo heeyo laakiin waa nin ka baxay xadkii islaamka maanta kuma jiraan qabaan xadkii islaamka maanta mar hadduu halkaa marayo oo rasuulkii khilaafay oo asxaabtii khilaafay oo ijmaacii khilaafay dee beeshu doonaysa dee hadduu laba laba wadaad oo qaldamay oo ama naadir aad u arkay waxay shaacawta annaadir laa xukma lahu waxa naadir leh xukuma male in wax naadir la soo qaado sharcadu ma ogola marka adiga waxaan kaga baxayaa waxaanu idin ka codsanaynaa haddaa saxaafadda tiin iyo waxaanu idin ka codsanaynaa ninka hadalkiisa inaydaan buunbuunin inaydaan kor u qaadin ina haddii la odhanayo ogaataan ka dhigtaan waxaan jirin oon asaas ahayn waana ka dhigtaan wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
tasnifka nayyib mutasaqqat شريط بقى صوفر رسالة ما
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا والنبي الهدى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Een, waxay ila tahay shirkan muxuu ahaa een, saxaafadeed aynu isugu nimid wixii lagaga hadlayay sheekhaa dhameeye ama ay ahayd murtidu ama xigmadda ku jirta ee loo qabtay shir saxaafadeedkana noocaas u ahaa Een, anigu dee waxba ku dari maayo oo sheekhaa dhameeyey ilaahay raalli ha ka ahaadee say ahayd Een, ilaahay subxaanahu wa tacaala dee islaamka diinta marka uu soo dejiyey nabigeediibuu kusoo dejiyey calayhi afdal salaatu wasalaam adduunyada intayna ku noolayn ama caalamulislaam tadawuraadkii uu soo maray iyo dadaalkii iyo muxuu ahaa caalamku siday ugu dhaqmayeen diinta wax bedelo oo diidadee gaalada uunbaa jira diinteenna nabigeena wuxuu ka warramay calayhi salaatu wasalaam hadduu xaraf ka mid ah xurufta diinta ama qur'aanka qofka uu diiduu yidhaahdo ka mid maaha diinta uu yidhaahdo ama se ma jirto uu yidhaahdo ama nebiga uu been ka sheega calayhi salaatu wasalaam ama ilaahayba dhow wax ka yidhaahdo been ka sheego halkaa uu taagan yahay buu ku gaaloobaa haddii sheekhaas la sheegayaa haddii uu leeyahay ee aniga wax igu soo degeen oo diinta waan bedelayaa nebi maxamed anaa ka aqoon badnaa iyo dadkii muxuu ahaa caalamka soo maray ee islaamka ahaa iyo ciddaanu daba soconnay dee waxa weeye halkaa uu taagan yahay buu ku gaaloobaya hadduu leeyahay qur'aanku noocaa muu ahaynoo sidaa wax uma dhiginna halkaa uu taagan yahay buu ku gaaloobaya isagoo qur'aanku sida uu yahay u yahay ilaahay subxaanahu wa tacaala qur'aanka saa sheekhu uu sheegay wuxuu kaga warramay fain lam yakuna rajulayni rajulan wamra'ataani miman tardawna min ashuhadaa marka qofku uu wax diidaya waxbuu deediseeyaa aayaddaa iyo aayadda ka hadlaysa dhaxalka oo lidakari midla xadil untayeyni ah labadaba wuu deedifaynayaa waxa kale uu deydifaynayaa walaysa dakaru kal unta ragga iyo dumarku isku mid maaha waa saddex aayadood oo si gaara uga warramaya ee dumarka waxaa kaloo ilaahay uu ka warramay alrijaalu qawaamuuna cala annisaa baa ilaahay qur-aanka uu ku yidhi aayaddaas markii ay ka hadlayeen dumarkii fii cahdi mustafa sala allahu calayhi wasalam waxay ku yidhahdeen raggu muxuu dumarka kaga muxuu ahaa kaga sarreeya ilaahay wuxu uhi laa tatamannu bimaa fadala allahu bibacdikum calaa bacdin ilaahay siduu idin kala sarraysiiyey ama qaabku idiin dhigay iyo habdhismeedka noloshiinna dumarku yaanay maaragta aanay ku tacadiin oonay ku xadgudbin cidna yaanay weydiininba ilaahay qur-aanka uu ku yidhi isagoo uga jawaabaya hadalkii nabiga ay weydiiyeen calayhi salaatu wasalaam rasuulkeenna waxaa kaluu sheegay calayhi afdal salaatu wasalaam inuu yidhi muxuuha naaqisaatul caqli wadiin baa ilaahay qur-aanka uu ku sheegay dumarka waxaa loo yidhi in ay laba marag laba dumarhe ay ninka u dhigmaan caqligooda iyo diintooda labaduba ay haaf yihiin baa rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaa kaaga filan adilada tilmaamaysa in dumarka iyo muxuu ahaa raggu aanay deersanayn hadday manfaco tahay diyadeed diye ay tahay iyo hadday mid dhaxal tahay iyo haddii ay mid jismid tahayba jidhka laftiisa ayaynan abuurkeenu isku midahayn oo kala duwannahay marka ilaah waa kaa uu tilmaamayo xagga qawaaman manfaca marka laga hadlayo iyo maa lagu samaynayo culimada waxaad ku ilaabaysaa waxa weeyaan diinteennu intaas oo goor bay ka hadashay oo tilmaantay inaan lagu sinayn dumarkuna waa ka marag inaynaan sinayn iyagaa ka markhaatiyada markaa taasi wax lagu tigaalamaa waxaan odhan lahaa afkaarta iyo aaraada mucaasirka ee khiyaaliga ee ku dhisnayn diin marka laysugu yimaadana doodeedu ay burburayso ama aan waxba ka iman doonin waxa weeyaan dadka in lagu khalkhaliya maaha dadkan maaragtay aan mujtamaca ama amniga wax lagu yeelo ama laga dhigo wax tanaaqudaad ahoo ummadda iyo culimada isku hormi jireen ama culimada xuquuq dumarku ay leeyihiin inay muxuuha ay qarinaysay intaas ma kusoo gabagabayn lahaa arrintaa sheekhaasna uu noqdo mid muxuuha tallaabo sharciga waafsan laga qaado oo la hor keeno culimada horteeda in la keeno iyo sharciga u yaala qaabka noocaasa ninka u kaca ama ku kaca diinta islaamka wax ku diminaya wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله een waxa halkan aan uga sheegaynaa warbaahinta een ummadan Soomaaliland ama caalamul Islaamba wararka maalmaha la dhex marayay oo ay wasaaraddu intii hore aanay ka hadlin iyada oo ka ilaalinaysa ummadeeda wax dhib ah waxay ka soo saartay maanta culimada wasaaraddu war saxaafadeed ka hadlaya arrinkaas ee uu ka hadlay ninka muxuu ahaa ummadda ka midka Soomaaliland war saxaafadeedku wuxuu dhignaa sidan aan meesha ka akhriyi doono wasaaradda diinta iyo awqaaftu iyada oo ka duulaysa mas-uuliyadda diimeed ee ay ummadda u hayso oo iyadoo ilaalinaysa ee ka ilaalinaysa iska horimaadka khilaafaadka diimeed waxay wasaaraddu ku baraarujinaysaa war saxaafadeedkan warbaahinta ummadda oo baryahan dambe laysla dhex marayay warbaahinta qaarkeed oo qoray sheekha magaciisa ee sheekh maxamed maxamuud xiirey oo uu ku sheegay in ragga iyo dumarku ay ku siman yihiin magta ee qoraal ku soo baxay haatuf cadarkiisii ahaa saddex kun shan boqol toddobiyo konton kaas oo taariikhdii uu soo baxay ahayd soddonkii bisha saddexaad oo uu kus- oo ku sheegayo taas oo khilaafsan shareecada islaamka iyo ijmaaca muslimiintaba haddaba iyada oo ay waajib sharciya tahay in loo caddeeyo ummadda ee muslimka ah iyada oo laga duulaayo in laga ilaaliyo khil- khil- khilaafka diimeed si arrinkaas bulshada looga jaahil saaro waxaa xafiiska waaxda iftaha shareecada ee wasaaradda diinta iyo awqaafta iyo xafiiska isuduwaha gobolka marodjeex iyo dhammaan culimada wasaaradduba ay u caddaynayaan ummadda somalilan iyo islaamkaba qoraalkan ka soo baxay culimada wasaaradda diinta kow hadalka ka soo yeedhay ninkan ka soo baxay waxa uu khilaafsan yahay shareecada islaamka iyo ijmaaca ummadda ee islaamka ah iyo afarta madhabood ee aan ku dhaqan ee lagaga dhaqmo caalamka islaamka laba waxay wasaaraddu ummadda u sheegaysaa in magta gabadha muslimadii ay tahay konton oo ah ninka barhkii taas oo ah ficilkii iyo qowlkii ka sugnaaday nebigeenni maxamed ah sala allahu alay wasalam iyo saxaabadii kariimka ahayd oo khulafaa uraashidiintii oo uu ka mid yahay amiir ilmu'miniin cumar bin khadaab wa cusmaan binu cafaan wa caliyu bin abi dhaalib oo sugay in magta gabadha muslimadda ay tahay magta ninka barhkeed bul sidaa ay faleenna ay tahay in islaamka oo dhan caalamul islaamna sidaa lagaga dhaqmo wax bedelayna aanay jirin haddaba sheekhaas ka wax kelmadda ka soo yeedhay wuxuu khalkhal gelinayaa degenaanshaha nabadgelyada ummadda isaga oo iska hor keenaya lamaanaha isqaba ee muslimiinta abu afar madhabka dalkeenna uu haysto oo uu ku dhaqmo oo ah madhabka culimmadii hore iyo culimmadii dambe ay ku camal falaan oo ah madhabka shaaficigu waxa uu dhigayaa sidaa ka sugnaatay sunnihii nebiga iyo khulafaa urashidiintiiba in magta gabadha muslimadda ay tahay magta ninka barhkeed oo ah sunnihii nebiga iyo saxaabadii jaliilka ahayd dhammaanba haddaba waxa ay wasaaraddu kula dardaarmaysaa dadka reer somalilan in aanay dhag jarab u siinin dadkaasi abuuraya khilaafka diimeed iyo iska horkeenka sidaa darteed waxay wasaaradda diinta iyo awqaabtu u diraysaa cid kasta oo ku kacda wax isku horkeen sida ninkaas oo kale khilaaf diimeed waxaa la marin doonaa shareecada sharciga u yaala dalkan ummadan somalilan waxaa leenahay wabilaahi tawfiiq waxa qoray qoraalka oo soo saaray culimada wasaaradda oo ay hormood ka yihiin agaasimaha u ahlo shareecada sheekh axmed biil guuleed ay isuduwaha gobolka maxamed ibraahim jaamac culimada wasaaradda sheekh yuusuf cabdi xoore sheekh maxamed sheekh ismaaciil khayre sheekh cabdiraxmaan sheekh faarax sheekh cabdiraxmaan xasan yuusuf iyo culimada dhammaan wasaaraddu waxaanan kula dardaarmaynaa maanta islaamku inooma cusba culimadu inooma cusba caalamul islaam waxaa ka jira waxyaabo fara badan oo dadka wareeriya waxaan leenahay wixii islaamka laga waxa laga qaataa aslayn kitaabka qur-aanka sunnaha nebiga iyo ijmaaca iyo qiyaas afartaba uu khilaafsan yahay kelmadan oo waxay la mid noqonaysaa rag iyo dumarku way siman yihiin kelmadii afweyne ka soo baxday ayay taabanaysaa marka dhaxalkiina inay ku siman yihiin bay noqonaysaa mageerta laga eego waxaan kaga baxayaa islaamku inooma cusba waa inaan islaamka siisa u fahamnaa khalkalna aynaan gelin waxaana ku soo dhaweeyaa istiwa gol
طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين آم، يقول الله سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونسليه جهنم وساءت مصيرا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في حديث أرباب بن سارية عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور ilaahay baa mahadle subxaana wa tacala marka koobaad ilahay baynu mahad dhaqaynaa inaga dhaga- dhigay qof qof iyo daranba dad muslimiina oo waxa weeyaan waddan boqolkiiba boqol muslimiina ilaaha baa mahad leh marka labaad waxaanu u- u mahadnaqaynaa bahda warbaahinta ee wasaaradda nagu soo booqatay ee xaqiiqa raadiska ah aad baan ugu mahadnaqaynaa Een, xaqiiqatan culimada ayaa inoo dhameeyey waan inoo soo xatimayaa Een, masalada kolley maanta wasaaraddu ay noqotay qasab inay ka hadasho waa masalada culimmadu ay noo bayaamiyeen oo ninka wadaadka ee ka mid ah wadaadada magaalada hargeysa ee ku hadlay ee afka ku ballaadhiyey waxaynan ka maqal culimmadii muslimiinta ahayd waktigii rasuulka calayhi salaatu wasalaam laga soo bilaabo oo maanta aynu ka joogno kun iyo afar boqol iyo shan iyo soddon sano hijiradii nebiga sala allahu calayhi wasalam Ee, masaladaas oo ah magta ruuxa dumarka risaalada koowaad aan jee- ee doonayaa inaan diro waxay tahay horta ha ogaadaan dumarka muslimiinta ah inaanay waxa weeyaan shareecadda islaamku xuquuqda ay siisay iyo meesha ay dhigtay iyo qadarka ay gaadhsiisay cid gaadhsiinaysa inaanay jirin cid uga markaa waxay badinaysa nebi maxamed sala allahu alay wasallam iyo saxaabadiisina inaanay jirin arrinta waxa weeyaan markaa haddaynu usoo noqonno magta ruuxa dumarka ee muslimadda ee xorta hadday dhimato haddii la dilo magteedu waxa weeye waa konton halaad waa ninka ragga kala berhki weeye sidaas baa nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam wakhtigiisii ruux dumara ayaa la dilay oo laba dumara ayaa islaayey mid baa waxa weeyaan midii kale wax- dhagax ku dhufatay way u dhimatay imaamu bukhaari baa xadiidka wariyey waxa uu noo soo naqliyey gabadhii in magteedii la bixiyey saxaabadii xadiidkaa wariyey lafahaantiisa ayaa si sariixa waxa uga sugnaaday inay ruuxa dumarka magteedu ay tahay konton oo u dhigmo markaa waxa weye ninka kala berhki waxay ka fahmeen culimmadu yani waxa weeye saxaabadii xadiiska wariyey markay caddeeyeen waxa weye inay konton tahay waxa weeyaan arrin sugan nebiga calayhi salaatu wasalaam xadiis baa ka sugnaa laga wariyey mucaad binu jabal warinaayo waxa weeyaan diyatu lmar'a nisu diyat arajul xadiidkaa culimmadu waxbay ka sheegeen xagga sixadiisa waa inaan wax walba bayaamino hadalka laga sheegay culimmadu waxay ku kadeen aqwaashii saxaabada waxaa kaloo ay ku kabeen arrintaa waxaa la yidhi hadday ti wax la qiyaasayo wax markaa waxa weye culimmadu ra'yigooda ay ka keenan karaan maahee waxay ka haysaan nebi maxamed sala allahu calayh wasalam iyo siduu u dhaqmay sidaa daraaddeed waxaan ummadda muslimiinta ee waxa weeyaan u caddaynaynaa asalku waa siduu ahaan jiray diin cusub ay nagu soo kordhay ma jirto afar iyo waxa weeyaan shan iyo tobankaa qarni waxay ummaddu ku dhaqmi jirtay ayuunbaa diina oo ah magta ruuxa dumarka inay kala bar tahay taariikhda islaamka waxaa la hayaa laba nin baa la tilmaamaa oo qarnigii saddexaad soo baxay oo nin ibnu culayo la odhan jiray nin asami la odhan jiray ayaa lagu hayaa taariikhda islaamka intaa leeg wax masaladaa hadalgeliya labadaa nin imaamu shaafici isagoo ka hadlay mid wuxuu yidhi wax walba ninkaa waanu isku khilaafnay xataa laa ilaaha illa allah baanu isku khilaafnay buu yidhi ninka kalena waxa weeyaan waa ninka ijmaaca muslimiinta isagoo waxa weeyaan waa shaydaanu naadiq buu imaamu shaafici yidhi imaamka marka madhabkiisa aynu haysanaa labadaa nin ninna wuxuu yidhi waa shaydaan dhawaaqaya midna wuxuu yidhi xataa laa ilaha illa allah baanu isku haysanaa taariikhda markaa muslimiintu sidaabay u qoran tahay waxaad moodaa wadaadku sidaa yani waxa weeye cadadka ugu dambeeyey ee haatifaanu haynu ka hadlay wuxuu in badan ku soo celcelinayaa arrintu waa caado iyo dhaqan waxaa kaloo ku soo celinayaa cidda haysa cidda haysa adilada waa taa culimmadu ay tilmaameen marka koowaad marka labaad diinta islaamka lagama qaato qur'aanka iyo sunnada nebiga oo keliya waxay leedahay meelo laga qaato waxaa ka mid a qur'aanka oo kitaabka ilaahay sunnada nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam waxaa saddex ku ah ijmaaca ummaddu wixii ay ku heshiisay wakhtigii saxaabada hadduu ijmaaco guntamana lama burin karo waxaa ijmaaca soo naqliyey ummadda muslimiinta oo dhan afarta madaahib ilaa saxaabadii laga soo bilaabay ay heshiis ku yihiin waxa weeyaan imaamka la yidhaahdo ibnu xasmi waxaa soo naqliyey imaamka ibnulmundir la yidhahdo labada kitaaboo ijmaacyada ay ku soo ururiyaan bay leeyihin waxaa soo naqliyey ibnu qudaama waxaa soo naqliyey ibnu cabdilbar culimmada waaweyn ee muslimiinta oo dhan ayaa waxa weeyaan ku soo soo soo maaragtay caddeeyey inay ijmaacu jiro kutubta aynu dhiganay aynu maaragtay madhabu shaafici ku dhiganay abu shujaaca marka laga bilaabo kutubta mucaamalaadka diyaad ka warama ilaa ka ugu sarreeya mid waliba halkaa ayuu qoraya ijmaaca markaa guntan waxaanu leenahay waxa haysta qofka ka hor yimaada qowlka ilaahay uu leeyahay waman yushaaqiqi arasuula qofka ka leexda rasuulka ويتبع غير سبيل المؤمنين جدك مؤمنين جدان هين مرة جدك مؤمنين تروا كالو قبرتا شن يتمك قرنية بسور بيين نوليه ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا عقاب حب إلهي وبالله قال سبحانه وتعالى نبي نوح الله عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين سنة دينا قبصنا واصلوا كحكمي سنة الخلفاء الراشدين قبصنا waa sida ay ku xukumeen ka sugan inay ku xukumeen waa sunnadii waxa weeye aymatul arba'a ee muslimiinta dhameeyay markaa waxa weeye haysteen bilaa calaykum waxaan u sheegayaa warbaahinta iyo mujtamaca iyo dadka iyo bulshada muslimiinta ma sidii rasuulka laga soo gaaray baynu ka tagnaa oo sidii abubakar laga soo gaaray baynu ka tagnaa oo sidii cumar laga soo gaaray baynu ka tagnaa sidii cusmaan laga soo gaaray baynu ka tagnaa aymadeennii waxa weeye imaamu shaafici kitaabkiisa al-um la yidhaahdo isaga gacantiisa ku qoray maktabadaheennana wuu yaalaa soo inooga yaala kitaab al-um waay waa kitaab al-um imaamu shaafici baa gacantiisa ku qoray waxaa ku qoran uu leeyahay laa aclamu khilaafan wax khilaafoon u ogahay masalada adeer ninka cilmigu shaafici ogaan waayo ninka ogaanayo dee waxa weeye inaad ummadda kala baqaysho maaha inaad ula timaado weeye arrintana markaan soo ururino yacni waxa weeyaan weriyahan dambe dhawaaqyada lagu dhawaaqaye laisleeya xuquuqda dumarka oo aan u arko inoo xarakasaana ay tahay taasoo xaggaa markaa dadayna isku diinahayn kaga soo neefaysa ayuunbaad moodaa arrimahana inay dabada ka wadaan xaqiiqatan waxa weeyaan dhowr culima dhowr wadaado masaariya oo waxa weeye xagga reer galbeedka iyo maaragtay raadiintiisu ay ku badnayd ayaa maaragtay laga sheegaa yani yuusuf kardaawi iyo maxamed alghazaalina intaynu imaam shaafici iyo cumar bin khadaab iyo a'imadii ka tagno aragti odhaahdooda qaadan mayno waxaynu markaa ummadda kula dagaalamaynaa waxaan ummadda waxaa ujeedaa aan markaa waxaan ku dhiiri gelinaynaa oon maarata aada ugu dhiiri gelinaynaa inay kitaabka iyo sunnada iyo manhajkii culimadoodu islaamku ay haysteen gowsameedka ay ku qaniinaan wadaad marka meel ka dhawaaqayna aanay dhegta usii raaricin xaqiiqaduna waa taa weeyaan waxa weeyaan in culimada ka mid ah ayaa wuxuu yidhi yaquuluuna haada cindana gayru jaa-izin faman antum xataa yakuuna lakum cind yani waxa weeyaan waxaas ma banaana bay odhanayaan yaa tihiin siaad u tidhahda waxaas ma banaana waxaan leenahay waa arrin go-an waxa weeyaan sidaas ayaanaynu faraynaa aan kula dardaarmaynaa dhammaan laamada dawlada ay khusaysa inay arrintaa ka hor tagaan waxa weeyaan qofka ummadana waxa weya wasaaradda diinta ay mas-uul uga tahay siday caddaynaysa waa sidaa mana ogola warbaahinta meel kastoo ka mida wax sidaa khilaafsan in lagu faafiyo wabaarak allahu fiikum aad baan idinku mahadnaqnaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu warbaahintana insha allah waxaan siinaynaa qoraalka wasaaradda oo qoran oo sidiisa u tafatiran isaga ayaan insha allah idin siin doonaa qof walbaa la siin doonaa